بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحكب العبنية آية كنتن يلحاد من سورة النمل قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وعن سوها إني وكسو جرني في تفسير سورة النمل si gaara waxaa inoo soo dembeysay nebiyullaahi luud calayhi salaam qisadii la xidhiidhay iyo qoomkii loo diray wixii uu ku yidhi isagii markuu hadalkii dhammeeyey ataatuuna alfaaxishata wa antum tubsiruun a inakum lataatuuna alrijaala shahwata min duuni الnisaa bal antum qowm tajhaluun intaa markuu yidhi oo sidaas xeesha dheer uu ula hadlay iyagu waxay ku jawaabeen baa ilaahay noo caddaynaya subxaana wa tacaala famaa kaana jawaaba qowmihi famaa kaana muusan ahaanin jawaaba qowmihi qoomkiisii qowmihi oo luud ah qoomkiisii qoomkaa jawaabkoodii muusan ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane inay dhaheen jawaabkii qoladaas wax kale ma noqon wuxuu noqday oo keliya inay yidhaahdeen akhrijuu saara aala luudin luud aalkiisa maca isagaa ku jira luud iyo ahalkiisa wey aala luudinta waxaa looga jeedaa luud iyo ahalkiisaba ka saara min qaryatikum magaaladiinna min beldatikum bay ka dhiganta qaryadiinna iyo magaaladiinna ka saara innahum iyagu unaasun waaba dad dadkaasoo yatadaharuuna isnasahaya waaba dad isdahiraya qaaduuradan iyo waxaan aan samaynaynaba iyagu leeyihiin waxayba ku tirinayaan wax xun oo iyana ma ogola marka innahumtu waa tacliil oo waxay ka dhigan tahay waa in laga saaro waddankao laga eriyo oo laga bixiyo waa bixinaynaa ma maqlaysa waa bixin waxa weeyaan innahum unaasun waa dad oo yatadaharuuna isdahiraya isnasahaya ishufaya qataadu wuxuu yidhi caabuuhu way ceebeeyeen luud iyo ahalkiisii wallaahi bikayri caybin ceeb waxaan ahayn bay ceeb uga dhigeen waaba dad isnadiifinaya oo xumaantan diidan bay ku caayayaan waxaan ceeb ahayn bay ku ceebaynayaan oo ah biannahum yatadaharuuna min acmaali suu'i xumaha acmaasha xun inay diidan yihiin war dadkan waxaan xun aan samaynayna maba ogole yaa macaybay noqonaysaa middaas haddaysan ogolayn waa ammaan ibnu cabbaas wuxuu yidhi istihzaa'un waa jees jees ay ku jees jeesayaan lood iyo ahalkiisii marka qoladii hore oo aynu soo marnay dee gabadhii meesha maamulaysay oo mamlakada reer saba haysatay iyada hanuun baa lala maaga ilaahay waa hanuunshi hanuun bay gashay aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin saba'daas waji'tukum min sabain binaba'in yaqiinin saba'aas waxaa la yidhi waa qoys ama qabiil jifi magaceed ama waa mowdac saba meesha la yidhaahdo mowdaca magaciis ama waa aabbe baa saba la dhihi jiray markaa marna sarfi baa imaanaya hadba wixii looga muraado marna cadamu sarfi aabbahaasi waa xadiidku ku soo aroorayoo toban wiil buu dhalay markaasaas lix ka mid ah baa yeman degay sida xadiidku tilmaamay afar ka midana shaam bay degeen sabca baa la dhihi jiray qisadaa intaasaan kaga noqon kuwaani waxay dhaheen luud iyo ahalkiisu waaba innahum unaasun oo yatadaharuuna ilaahay wuxuu yidhi fa anjaynaahu waan badbaadinay hu oo luuda iyo wa ahlahu ahalkiisii ila imra'atahu haweenaydiisii mooyaane haweenaydiisii mooyaane zawjadiisi qadarnaahaa iyada waanu qadarnay qadarnaahaa ay jacalnaahaa iyadan waxaan ka yeelnay biqadaa'inaa wa taqdiirinaa annaga xukunkayaga iyo qadariddannada gabadhaa iyadaa waxaan ka yeelnay oo ku qadarnay oo ku xukunna min alqaabiriin kuwa baaqiga ah naarta kuwa ku baaqi noqonaya oo dadka la halaagayo lala halaagayo qofku mar hadduu xun yahay hebel saalixaa i dhalay ama hebel saalixoo wanaagsan baan isqabnaa ama ma garanaysaa darisnahay ama ehelnahay waxba u tari mayso camalkiisaa qofkan wax taraya markaas maadaama aysan camalkeedu habboonayn qadarnaahaa min alghaabiriin kuwa baaqiga noqday ama min alghaabiriina min almuhlakiin kuwa la halaagay ayaan ku dul xukunno ku qadarnay wa amdarnaa waan roobaynay baa ilaahay yidhi calayhim qoladaa dushooda madaran madar dhagaxyo ah ayaa sidii macnaha dhagaxyaha sidii roobkii lagu soo yaaciy dhagax soo daaya sidii dhibcaha markaasuu baabah ka dhigay ilaa wada daqraya waa wada gantaaq fasaaa ilaahay wuxuu yidhi waxaa xumaaday madarul madarulmundariin kuwii loo digay madarkoodii roobkii loo roobeeyey baa xumaaday bisa waxaa baas lahaada bay saacadu ka dhiganta cadaab baa baas leh alladii umdiruu bih wey kan loogu roobeeyey waa dhagaxyada xijaara min sijiilin manduud dhagaxyo noocaas oo dhoobo duban oo kale ah oo lagu bartimaameedsaday baa lala dhacay qisasulambiya haddii halkaa lagu sheegay waxaa halkan ilaahay noo sheegaya subxaana wa tacaala oo uu raaciyey arrintaa hore qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa dalaa'il waaweyn oo tusinaysa qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedo calayka asalaatu wasalaam alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u ahaaday ilaahay baa mahadleh nicamta iyo fadliga uuna siiyey halaagga laqolaa la halaagay meesha qole mar haddii la halaagay cadowgii ah ilaah baa mahadleh wasalaamun nabadna ha ahaata nabadgelyo calaa cibaadihi ilaahay addoommadiisa alladiina addoommadaasoo isdafaa ilaahay uu doortay isdafaahum lirasaalati rusushii ilaahay risaaladiisa u doortay kuwaasna nabadi ha ahaato dacwadiisa inay ummadda gaarsiiyaan ilaahay u doortay qaala zamaqshari zamaqshari dee cilmigiisaa loo baahday nimankaa muctasilada nin weyn oo ka tirsan buu ahaa laakiin waa nin luqada iyo cilmiga iyo tafsiirka iyo ku horeeya ka bixiddiisa uu ka baxay iyo ka bixid lahaantiisa hadal baa ka jira maxamuud jaarullah baa la yidhaahdaa wuxuu yidhi amara allaahu rasuulahu sala allahu calayh wasalam ilaahay baa rasuulkiisa amray inuu akhriyo aayadahan tusinaya waxdaaniyada ilaahay iyo dalaa-isha caddaynaya waxaa kaloo la amray inuu ku furfurto ilaahay mahadintiisa iyo salaamid ambiyadiisa uu salaamo wasalaamun alxamdu lilaah dheh baa layidhi wasalaamun calaa cibaadihi aladiina istafaa marka wuxuu yidhi aayadda waxaa ku sugan tacliimun xasanun tacliim wanaagsan waxaa ku sugan aadaab aada ugu wanaagsan qurux badan oo maxay ah ilaahay in la mahadiyo rusushiisana lagu salliyo walaqad tawaarasa alculamaau waalkhudabaau walwucaadu culimmada iyo wucaadda iyo dadka khudbeeya way iska dhaxleen buu yidhi arrinkan kaabiran can kaabirin haada aladab ninkastoo khudbo u istaaga ama wacdi amaba culimmo ah markuu kacayo xamdiga ilaahay iyo salaanta salliga rususha ilaahay buu ku bilaabanaya ilaa halkaasaa agga rabbi baa la yidhi sidaa dheh nebiga markaasay ilaahay ku xamdiyaan rusushiisa ku salliyaan amaama kulli cilmin cilmi kasta oo la qorayo waxa weeye muqadamada iyo xamdalada wakaaw wa qabla kulli cidatin wacdi kasta horteed xamdaladaas iyo salligaas weeye iyo wa tadkiiratin iswaanin kasta waa arrin weyn marka arrintaas saasuu yidhi intaa markii la sheegay wasalaamun calaa cibaadi aladiina istafaa allaahuma ilaahaybaa khayrun khayr badan amaa mise waxa yushrikuuna ay ugu shariig yeelahayaan gaaladaa laga ohinaya tahakun baa la yidhaahdaa waa la iska garanayaa arrintaani allaha khaaliqa ee koonka abuuray oo xakiimka ah mayaa khayrun mise asnaamtan ay caabudayaan aan wax maqlayn waxba ajiibayn baa khayr badan jawaabtu waa garanaysaa allaahu khayru allaahu khayrun weeyaan amman allaha khalaqa abuuray asamaawaati samaawaadka iyo walarda ardooyinka horta burhaan xujadii koowaad wataa xujadii labaad allaha abuuray cirar iyo dhulal sidaa kor ugu qaaday sidaa u waasiciyey xidigaha nuuraya yeelay dhulka buuraha iyo dooxooyinka iyo webiyaasha iyo badaha sameeyey hee allahaas oo waanzala dejiyey lakum idinka min asamaa'i cirka xaggiisa maa-an biyo idinka soo dejiyey waa nicmo kale oo fa ambatna aan dhalinay bihi maagaas xadaa'iqa beero beerahaasoo daata bahjatin birbir iyo qurux iyo bidhaan wanaagsan u saaxiiba maa kaana mausan ahayn lakum idinka an tumbituu inaad dhalisaan shajaraha geedaheeda geedaha beeraha inaad midho ka keentaanba iska dhaafe geedkaba xataa idinku ma abuuri kadhaan xadaa'iqdaasoo maa kaana lakum idinka aysan idiin ahaan an tumbituu inaad dhalisaan oo beedhaan shajaraha waa jamac shajaraha geedaheeda idna idinku awoodin fadlan iskaba dhaaf inaad midho geed saadhaani geedkaba ma keenin kadhaan allaha intaa sameeyey hee mayaa khayrun amaa yushrikuuna mise waxaa ugu sharig yeelayaan istifhaamiyaa la iska daba keenayaa meesha taasna halkaa dhig a ilaahun ma ilaahbaa maca allaah ilaahay maciise ahaaday a ilaahun ma ilaahbaa maca allaahi ilaahay maciise ahaaday istifhaam inkaariyaa la yidhahda war ma ilaahay maciise cid kaloo ilaaha jidha ma jiro bal iskaba dhaafo hum iyagu qowmun waa qoom qoomkaasoo yacdiluuna weecanaya yacdiluuna iilanaya ama yacdiluuna waxaa lagu fasiraa bal iskaba dhaafa hum iyagu qowmun waa qoom qoomkaasoo yacdiluuna la simaya ilaahaybay waxay la simayaan asnaam suuratul ancaam bilowgeeda markaan soo maraynay baynu halkaa kusoo sheegnay alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati waalarda wajacala adulumaati wannuura uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun soo maha yacdiluunadaas tanna waa saas kale yacdiluuna la sameeya ilaahaybay waxay la sameeyaan asnaam amman allaha jacala yeelay al arda ardada qaraaran qarar sugan waa xujo kale intaasoo daliil baa laynoo sheegaya allaha dhulka ka dhigay mid mustaqir ah oo qaraar ah binu aadanku isticmaali karaan xayawaanku isticmaali karo lagu dulnagaan karo lagu dul sugnaan karo oo wajacala yeelay khilaalahaa ardada dhexdeeda anhaara webiyaal togad biyaa iska burqanaya iyo meelo dixa biya iska soconaya allahaa yeelay oo wajacala yeelay lahaa ardada rawaasiya buuro waaweyn oo dhex qotoma oo dheerdheer ku fariisiiyey sidaysan u dhaqdhaqaaqin oo wajacala yeelay bayna albaxrayni labada biyood labada badood waa maxay biyaha macaan iyo kuwa kharaar kuwa milaxa iyo kuwa macaan allaha yeelay xaajizan teeda teedah yeelay xaajis kale celinaya waa inagii soo marnayo marajalbaxrayni waxaan leeyahay aynu ku soo marnay fii suurati furqaan oo biyaha labada biyood aysan isku darmanaynin biyaha milaxa leh oo dhanaan waa loo baahan yahay ilaa waagaa badda la sameeyey haddii aan milaxaasi jirin dhanaanka ahayn wax allaale wixii badda dhexdeeda ku baabaa xayawaanaad badan baa ku nool ama kuwo badan baa ku qallima waxaas urtooda baa biyaha urin lahaa biyaha urtoodana koonka kale la xumaan lahaa laakiin hadda wax kasta oo ku dhex dhinta waxa weeyaan iyagaa baabi'inaya kuwa macaanna waa loo baahan yahay xoolahaa cabaya cunadaa lagu karsanayaa dadkaa cabaya biyo macaan wey markaasaa teedaha lakikalaya barjalbaxrayni yaltaqiyaani baynahumaa barzakhun laa yabqiyaani allaha saasa mayaa khayrun amaa yushrikuuna ailaahun ma ilaah baa maca allaahi ilaahay maciisa ahaadayu maya wey bal iskaba dhaafi agaruhum iyaga badankoodu laa yaclamuuna waxba garan mayaan xaqa garan mayaan markaas ilaahay waxay garab gelinayaan oo ugu sharig yeelayaan cid kale amman allah waa daliil saddexaad yujiibu ajiiba amman midka allah bay ka dhigantay allay ku dhacsa yujiibu ajiiba almudara kan la dhibgeliyey ajiiba idaa waktiga dacaa oo kaa la dhibgeliyey u yeerto hu allahaas humankaas allaha ajiiba midka la dhibgeliyey la dhibaateeyey markuu ilaahay baryado kurbada iyo dhibaatada iyo kay taabatay kan ajiiba oo ducadiisa yeela oo dhawaaqiisa ajiiba ya allahaas waayuuba idnaadaa rabbahu dee ilaahay buu u dhawaaqanayaa mogto qofku markay dhibaata gaadho anni masaniya dur allahaas ilaahayna waa fa nicma almowlaa wa nicma alnasiir wa nicma almujiib cid wax ajiibta ilaahay baa u nicmo leh oo la baryado oo baaq loo dirsado oo ilaahay wax la weydiisto allaha kan dhibaataysan ajiiba markuu tuugo oo wayakshifu faydaa suu'a dhibka iyo durka oo wayajcalukum idinka yeelay khulafaa'a alardi ardada khulafadeeda kuwa dhulka degan ee camiraya ilaa ummaddaani boqol sano ka hor dhulkan yaa ku noola ummado kale kabacdii dad baa yimid innagaa nimid qolaba qolay ka dambaysa allahaas khulafada idinka dhigay sidaa kan yeelay ailaahu macnaha makaasaa khayr badan amaa yushrikuuna ailaahun ma ilaah baa maca allaahi wareedhe ma ilaah baa ilaahay maciisaa oo arrimahaas samayn kara oo mid dhibaataysan dhibta ka faydi kara ma cid kala haysaan oo cibaado mutay mada qaliilan wax yar maa yari yar baa tadakaruuna waan samaysaan qaliilan maa in yar baad tadakaruuna wacdoomaysaanoo waan samaysaan maada qaliilkaa lagu sii yaraynaya qaliilan wax yar maa sii yar macnaha maa aqala maxaa ka yaraan badan weeye waansankooda iyo ictibaartooda qaliilan maa tadakaruun marka allahaa subxaanahu wa tacaala midkaa dhibaataysan dhibaatada sidaa uga dulqaadaya balu fiirso cajaaibtaas qofku markay dhibaatada u dareem ilaahay buu tuugaya ilaahay baa faydaya marka cid kaloo faydi kadha ma jiro marka waxa weeyaan aman yujiibu lmudar aayaddan qisa cajiiba halkaa ku jidha kitaabkaani waa tafsiir ibnu kaiir tafsiiru ibnu kaiir weeyaan mujaladkii saddexaad suuraddan tafsiirkeeda nafsa haadihi alaaya aayaddan lafteeda hadda aan dul taagannahay oo ah aman yujiibu almudara idaa dacaahu wayakshifu suu ibnu kaiir wuxuu ku qoray tafsiirkiisa wuxuu yidhi alxaafid ibnu casaakir baa tarjamada nin tarjamadiis wuxuu ku sheegay ninkaasoo uu ka xikaayooday ama warka ka soo sheegay sheekhii la dhihi jiray abubakr moxamed ibnu daawuud addinuuri almacruuf bidaqi asuufiy addaqi suufiy sheekhii la dhihi jiray baa soo raray wuxuu yidhi nin baa laga tarjamaynayey wuxuu yidhi qaala haada rajul ninkaa laga tarjamaynayey wuxuu yidhi waxaan ahaa kuntu ukaarii calaa baqli lii baqal aan leeyahay baqal aan leeyahay baan kirayn jiray magaalada dimashq baan ka kirayn jiray ilaa magaalo la yidhahdo waxaan u kirayn jiray zabdaani dadkaa laga kireynayaa sida gaariyaasha loo raaco qof baa qaadaysaa baqashaa ku qaadaysaa waa geynaysaa lacag baa ka qaadanaysaa maalintii dambe waxa ay raacay buu yidhi nin gooraan dhexda marayno buu wadda aan waddadii la mari jiray ahayn buu wuxuu yidhi khud fii haadihi waddadaan qaad fa innaha aqrabu tanaa dhowe middaa ummaddu madha naga dhaafi waddadaan na raacsi kaasaa irba yidhi laa khibrata lii fiiha anigu waddadaan aqoon uma lihi wadda aan mari jiray iyo wadda aan aqaan ma aha soo yidhi maya qaad bal hiya aqrab iyadaa dhowe waddadaan qaadsi waa qaadnay buu yidhi fantahaynaa ilaa makaanin wacrin wa waadin camiiqin toog dheer iyo meel adag oo dhul kakan ah baan soo gaaray wa fiihi qatlaa kaiir waxaa meesha yaalla uma tiradii ka badato la laayey dad wada la wada laayey oo baabbaha laga dhigay baa meesha yaalla meydadkoodii iyo lafahoodi markaasuu wuxuu yidhi amsik ra'sal baqal baqasha madaxeeda qabo jooji waa bareega moogta oo kale xoolaha markaa wada hogaanka dee saasaa usoo qabanaysaa jooji buu yidhi xataa anzila waa iskaga degayaay wuu degay watashamara maradiibuu xaydxaytay wa jamaca calayhi iyaabahu dharkiibuu isku adkeey nin shaqo qabanayoo kale dharkiibuu xaydxaytay waa isku adkeey wa salla sakiinan macahu sakiinoo watay sakiinta waa midida weyn maaha midaan yar hadda sakiin loo baxshay bahal bilaawo weyn oo amley ah oo btoori weyn ah wuu la soo baxa waqasadani anigiibu iisoo dhaqaaqay buu yidhi fa farartu min beyni yaday waa ka carar horey baan u carar wa tabacani tabicani waa isoo dabagala ninki waa isoo cayrsan fa naashathu llah ilaahay baan ku dhaashay war ilaahay baan kugu dhaashay igahar waxaan idhi buu yidhi khudilbaqala baqashaan ka soo cararay qaado bimaa calayhi iyo waxa saaranba baqasha iyo waxa saaranba qaado inabadgeli markaasuu wuxuu yidhi huwa lii baqasha iyo waxa saaran anaaba lahoo idan iyo ogolaansho kaagama rabo yaaba igu haysa wainamaa uriidu qatlaka adiga inaan ku dilaan doonayaa fakhawaftuhu اllaha wاlcuquuba waxaan ku cabsigeliyey ilaahay war ilaahay ka ya war ciqaabkiisa kab falam yaqbal ma aqbalin waa madax adayg waa dadlays waa mid balaaye ah jiri weyn ah khatar ah fastalamtu bayna yaday dee waana soo cersin oo soo gaareen meeshii baan dee waaba isdhiibay markaasaan waxaan ku iri weydi in ra'ayta an tatrukanii haddaa ii ogolaato inaa iga tagto xataa usalliya ragcatayni laba ragcadood aan ka tukaday intaadan idilin waa kaa codsanaya markaasuu yidhi cajil iga boobsi waayahay labada ragcadood iga dedeji faqumtu usalli waa kacay buu yidhi anoo tukanaya markaan kacay qur-aankii baa igu xirmayba qur-aankii baan wadi waayey qof hadeer la dilayo qur-aankii baaba soo qaban waayey waxaan ku tukadaba falam yaxdurnii minhu xarfun waaxidu hal xaraf waa igu soo xaadiri waay waana taagna wa baqiitu waaqifan mutaxayiran anoo iska taaganoo iska wareersan baan meesha iska taagnahaba salaadiina waa xirta wa huwa yaquulu isna halka wuxuu ga leeyahay hihi afriq haye hadde ka faaruq salaadda maxaa la taagan tahay salaadda ka baxa gooraan saa ahay buu yidhi faajra allaahu calaa lisaani ilaahay baa carabkayga wuxuu ku soo dareeriyey ku riday qowlahu tacaala ilaahay hadalka uu yidhi aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu aayaddaas baa ilaahay ku soo riday waa akhriyey faidan ana markaan saa u akhriyeba bifaarisin nin faras wata qof faras wata waa anoo ku suganoo qad aqbala ka soo baxay min famil waadi toga afkiisa wa biyadihiina xarbatun gacantana wuxuu ku wataa xarbo ushaas birta ku jirho oo eebaa la yidhaahdaa buu wataayo waxa weeyaan faramaa bihaa so u soo socdayba wuxuu ku halgaaday arajula ninkii ninkiiba ku dhuftay hooto ma taqaan hal mar buu saas ugu taagay markuu saa ugu taagay famaa akhda'at ma gefin fu'aadahu wadnihiisa kii i haystay ilaa ninka afduub baa loo haystaa mogta salaadda uu iskaga taagan yahay aman yujuunu mudaran buu yidhi baashiibaa wadnaha kala hel faqara sariican saad akhri isagoo la legday buu dhaca gantaal baa ku dhacay markau dhacay waan arkay ninkaas inuu takhallusay fatacallaqtu bilfaaris kii faraska wataba ana ku dhegay nab isagii baan qabtay wa qultu waxaan idhi billaahi man anta ilaah baan kugu dhaarshay kuma ahay waryaa war kuma ahay faqaala wuxuu yidhi ana rasuululadii kii kuu soo diraan ahay alladii kii yujiibu lmudara idaa dacaahu wayashfu suu kan midka dhibaataysan yaa ajiiba dhibkana fayda kow soo diraana dee warkii waa caddaada fa akhadtu lbaqla walxamla baqashii wixii saarnayd baan xarigga ka furtay warajactu saaliman anoo nabad qabaan iska noqday buu yidhi qiso kaloo cajaa'iban oo ka sii dambaysaa marka waxa weeyaan cajaa'ibtaas weeye ilaahay qofka ku xidhan sidaa weeyaan ailaahu wuxuu yidhi wayakshifu sua wayajcalukum khulafaaءa alard ailaahu maca allah qaliila ma tadakaruun am man yahdiikum allaha idin hanuuniyey oo idin hanuuniya fii dulumaati اlbari bariga mugdiyaashiisa iyo walbaxri badda mugdiyaasheeda waa daliilkii afraad oo ilaahay qudradiisa awooddiisa tusanay war allaha idin hanuuniya meelahaas markaa maraysaan badiya biriba oo wayursilu dirara riyaaxa dabaylaha bushran xaalay tahay mubashiratan mid bishaaraynaysa bayna yaday raxmatihi ilaahay raxmaddiisa horteeda roobka dabaylaha ka horeeyo wanaagsan oo udgoon oo saxansaxadaayo ka soo hormara mayaa khayr badan mise waxay ugu shariiyayaleen waxay ka dhiganta ailaahum maca allaahi ma ilaah baa ilaahay ma ilaah baa macallaha alla maciise ahda oo waxaa awooda ma jiro tacaal allahu ilaahay baa ka hofnaado ka kor ahaaday camaa waxa yushrikuuna ay ugu shariig yeelahayaan am man allaha yabda-u lkhalqa khalqiga bilaabay bilaaba uma yuciiduhu soo celinaya waa daliilkii shanaad waman midka yarsuqukum idinka arsaaqa min asamaa'i samada iyo walardi ardada waman idinka arsaaqa allahaas mayaa khayrun amaa yushrikuuna ailaahum ma ilaah baa maca allaahi ahaada intaa samayn kara allaha weynoo waaxidkaa mooyaane qul waxaa dhahdaa haatuu la imaada burhaanakum xujadiinna in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedo calayhi asalaatu wasalaam laa yaclamu ma oga man duulka fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ku sugan iyo walarda ardooyinka ku sugan ma oga alqeyba waxa maqanoo qeybkaa cir iyo dhul waxa dhex ku dhex nool waxooga kama hayaan aybka ila allah xaggee istinahan laga soo reebaya ma man fi samaawaati walard cidda ku dhex sugan baa ila allahu ka soo reebaysaa istinaha munqadic ka dhig ila allaahu laakin illaahu ilaahay yaclamhu waa ogyahay wey ilaahay baa og wax kasta cir iyo dhul iyo wixii ku suganba wamaa yashcuruuna manay oga kuwa gaalaabaa nebiga waxay weydiiyeen qiyaamada goormay dhacaysaa wamaa yashcuruuna may oga khalaa'iqdu ayaana bimacnaa mataa weeye ayaana yubcauuna mataa yubcauuna marka la soo bixinaayo marka la soo saarahayo ma ay oga ayaana yubcauuna marka la soo bixinaayo ma ay ogow macnaha weeyaan waxay ka dhigan taha wamaa yashcuruuna biwaqti bacihim soo saaridooda waktigeeda may oga ayaanana bimacnaa mataa weeyaan ayaanadaanina dee waxa weeyaan yashcuruunadaa dambe ayaana yubcauunadaa dambe baa ku camal falayso waxa weeyaan taa horena camalkay ka xihaysaa wamaa yashcuruuna waxaa camalka xihaya ayaanada wamaa yashcuruuna ayaana yubcauuna may oga weyeen xilliga la soo saarayo waxay ka og yihiin ama ay ka garanayaan ma jidho darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab